shir sanadeedka culimada jubbaland ayaa si rasmi ah uga daahfurmay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland munaasabadda furitaanka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada agaasimaha guud ee wasaaradda culimo kala duwan oo matalayay gobolada jubbaland bulshada rayidka ah iyo marti sharaf kale shirweynahan oo ah mid sanadle ah ayaa diiradda lagu saarayaa horumarka dacwada islaamka ee jubbaland guulaha laga gaaray fidinta dacwada iyo qorshayaasha hortabinta u leh wasaaradda iyo waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay aragtiyo lagu xoojinayo doorka culimada ee bulshada dhexdeeda ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland aadan faarax gaarane isagaoo ka hadlay ujeedada munaasabadda wareysan doono oo ruux walba oo meesha fadhiya ee microfoonka la siin doono oo aan ka hadli doono maaragtay wixii aan ku hagaajin lahayn diinteena suuban aan ku hormarin lahayn diinteena wax kaleeto oo lagaga hadlayo ma jirto oo aan ka ahayn arrimo diin marka runtii kulamo badan baa jiray kulan bilo oo waxaa jirta wasaaradda ay qabatay kulan saddex biloodla ah laakiin kulankan waa kulanka guud sanadkii insha allahu sanadka xigana waxaan isku dayeynaa dhanka kale waxaa munaasabadda iyagana hadallo kooban ka jeediyey qaar ka mid ah culimada jubbaland ee ka qayb galay shirweynahan maxaa baahi diimeedoo jira xaggee wax ka liitaan xaggee wax ka fiican yihiin runtii waxaad moodaa rajo inaan leennahay oo xaaladeennu ay soo hagaagayso oo uga mahad celinaynaa juhdiga runtii agaasimaha intii wasaaradda loo soo wareejiyey agaasima aadan mar walba isku taxalluujinay isku dhabarjebinayay in wasaaraddu ay shaqo la taaban karo ay magaalada ka qabato dadku indha waxaa u ah culummada iyaga ummaddu ka dambeysaa in markaa culummadii inti la isku keeno la mideeyo oo maalin ay iswarsadaan wax fiican weya waxyaalaha dee ugu xeeran waan ognahay waddankeenna ciidamadan faraha badan ee ajanabiga jooga tadakulaadka lagu hayo ee faraha badan keliya ma aha xagga siyaa wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu ku ammaanay culimada jubbaland doorkooda ku aadan fidinta diinta islaamka isagoona ku dhiirigeliyey in ay sii laba jibaaraan dadaalkooda kulamadan oo kale waxay inta badan diiraddan ku saarnaa xoojinta dacwada ee diinta islaamka sida hadda hore looga dhawaajiyey in barnaamijka qof walbaba meesha ay wax u joogaan uu ka hadlo annagana ka wasaarad ahaana aan qorshaha ku darsanno qodobka kale oo asagana kulamadan uu inta badan aan diiradda ku saarno waxaa ka mid ah dhiirigelinta barnaamijyada lagu horumarinayo goobaha diinta lagu barto waxaan ognahay inta badan barashada diinteenna sida hore aan ogeyn iyo haddaba waxaa xoogga la saaraa maadiga laga yaabaa in guryo badan iyo meelo fiican iyo xafiisyo oo meel wax lagu barto aada loo dhiso laakiin dhankan kale iyada naftinkeeda kadib markaan aragna caqabadahaas tillaabooyin badan runtii culamada arweyna si gaar ugu mahadceliyo dadaalo badan ay sameeyeen sidoo hore xoogaa waxaad u malaynaysaa haddan iyadan in kor loogu qaaday oo meelo fiican ama masaajidkii iyo madaariistii in laisku dhex dhiso oo qorshooyin fiican ayagana laga bilaabo sababtoo ah shaqo markii la bilaabayo waxay u baahan tahay in marka hore ay step by step loo bilaabo ma ahan in micnaheeda hal mar la wada heli karo laakiin waxaan dhihi karaa markaan fiirino meelihii aan kasoo bilaabnay iyadana meel fiican ay maraysaa marka qodobadan iyo kuwo kaleba insha allahu tacaala oo ay ugu dambeeyaan qodobka xoojinta wacyigelinta bulshada oo sida hadda arkaysaan walkaan runtii culum badanaa ka dhacda hadda masale badan oo loo baahan yaha laga hadlay su-aalo badanaa la isweydiiyey durbana waa laga jawaabay taasna micnaheeda waxay ka mid tahay faa-iido kulankan uu leeyahay
culimada ayaa ah lafdhabarta bulshada waxaana ay door weyn ka qaataan fidinta diinta islaamka